bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylnbelbay surogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isanku baratan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo talaado bahayto arbaanaha hooyda aytuu taarigtay keedantaa siyeedka bila oktoobar labada kun iyo toban sagaaka qodobada shal gadaysan barnaamijka kulanku warsan oo namadan dhugunsiyaal anasinkaay ole baa ku mid ahaa madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo weliba usugeega furay shiryaweeldhadaayan dhammaan guddoomiyahalka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya haddaba dhugunsiyaal shirkaas weliba ku maqana degmada baraw ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sababtiyo saasoo kale walaalin kureebiya siinka ee barnaamijka akhyaray saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oodhamadu haddii laad weliba ku mid ahaa taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oodhamada akhyaray weliba ku mid ahaa mudweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti iyo federaalka soomaaliya iyo weliba iyona geega booqashoya kusuubiyanah beero ku yeelan jarjare magaalada tanbaydhabo iyo oonang mahadnagenga shacabku ku noole magaalada baydhabo haddaba beerogaasimiha kula kulmenga ujeeddadana may hayta akheeray barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimadu haddii laar weliba ku mid ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir waana doga magaalada muqdisho cumar maxamuud umar funish weliba usu sheegayaa in nadaafadda magaalada muqdisho lagu shaqayn doonaa welibana uusan shacabka ku nool magaalada muqdisho usan ballan qaaday inayo qorshe cusub la koodi doonaan oo la kisaa doonaa nidaamka magaalada muqdisho haddaba hadalkaasi runa mayna saadunsheena akheeraya barnaamijka sinkaaya haliimyaraya guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo weliba iyana dalbataya inin dhammaan maamul goboleed dalka laku shaqeeya sidii lanku dhisi lahay xafiisa iyo ku shaqeeyana guddiga doorashooyinka madax bannaana haddaba qaabsi mara doonaan dhugunsiyaala barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oonimadu haddii laar akheeraya dhamiiska saare weliba ku mid ahaa sareeda guud ee maxamed maxamuud maxamed tali kuhogeenka hoggaanka qorshaha iyo tababarada ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo weliba uu soo korbiyey qorshaha ciidanka booliiska soomaaliyeed qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oonimada akheeraysiinkaaya barnaamijka ogole baasaaray waan siinidarasii doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-deerta weliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal markale iyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo noodararta waliba howdasinkalahamiin fayna barnaamijka kulanku warsan oo cabdirshiraashka ayaa saari waan siindarasiidan dhugunsiyaala ku bilaabay qodobkan koraya geega waliba magaalada baydhabo ku furamaya ee shiryo weel dhadaayan ee guddoomiyaasha degmooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya kaasi oo geega ku qabsoomay gudaha magaalada baydhabo shirkiya weliba ku qayb galay tumiyo siyeedka degmooyin ee koonfur galbeed ee ku koobanta walow iyo kumaqanta degmada baraawe oo yahay tii caasimada koonfur galbeed soomaaliya taasi ooyo mas-uuliyiinta qaar uun laherin iyo ku sheegen inay weli oon ka tirsanayn nidaamka oo inta badan hanta ku shaqeeya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba furitaanka shirkuun weliba gobro ku hayay madawynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigalena guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo saasoo kale konfederaalka soomaaliya hay-ado ku shaqeeya uu arrimaha degmooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waa ka guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo hadhowaayo madawynaha koonfur galbeed kureedna waliba miirisay ku hadale guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan sida uu sheegay guddoomiyuhu waa sax koonfur galbeed waa maamul goboleedkii ugu horeeyey ama dowlad goboleedkii ugu horeeyey waxa waaye bilaaba nidaamkaas dhisida golayaasha deegaanka runtii taasoo keliya ma ahana waxaan rabaa inaan halkaan hortaadan ka caddeeyay inay sharaf inay tahay golaha wakiilada ama baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuu ahaa baarlamaankii ugu horeeyey ee soo saara ansixiya sharciga dhismaha golayaasha deegaanka waxaaway deegaanada wixii intaa ka dambeeyey ayaa marka maamul goboleedyadii kale oo hirshabeellaan u malayna kusoo xigto waxa waaye ayagana ay bilaabeen marka waana sharcigaas annaga aan soo saarnay ugu horeyn waa kan hadda marka maamullada intooda badan ay ku shaqaynayeen oo la wada qaatay marka sharafay noo tahay marka hadalka ma raba inaan kusii dheeraado madaxweyne marka protocol ahaan baan u istaagay inaan idin salaamo idinku soo dhaweeyo waxaan rabaa marka insha allah inaan kugu soo dhaweeyo adnase martada noogu dambayso gudoomiyaha baarlamaanka dadka kale oo la shaqaynayay ee adii ka soo qaybgalay saxaafadda tiimka wasaaradda arrimaha gudaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii waa arrin muddo dheer aan sugeynay sharafaynu noo tahay inaan maanta aan u joogno sideed iyo tobankii degmo sidaa ogtiin koonfur galbeed waxay ka kooban tahay saddex gobol ah gobolka shabeellada hoose baay iyo bakool saddex iyo tobankaas ee saddexdaas gobol wuxuu kasii kooban yahay sideed iyo toban degmo sida loo suubiyo degmooyinka wax annaga naga horreeyey wey laakiin markii aan aragnay nidaamka ay u samaysan yihiin degmooyinka iyo baahida loo qabo degmooyin kale dowladihii horena aysan suubinin koonfur galbeed waa pobulationka ugu badan shacabka soomaaliyeed iyo gobollada soomaaliya dadka ku nool waxay mudnaayeen marka ooay xaq u lahaayeen siddeed iyo toban degmo wax ka badan waa inay ahaadaan bay ahayd markay ugu yar tahay soddon degmo waa dareemi kartaa weliba pobulationka iyo masaafada iyo deegaanada isu jiraan waxaa jira dhul koonfur galbeed ka tirsan oo ilaa haddeertaan degmo ay ku aadaan garan lahay degmo kasta ay u jirto sagaashan siddeetan kilomitr meel degmo oo aan jirin waxaa jirayso intaa inta ka baxday aada soconaysid boqol iyo ka badan oo kilomitr oo wax degmo ahna aan ku jirin marka xoogo waxaa moodaa sistamkii horeo soo jiray iyo dowladihii naga horreeyey waxay iska ahaayeen waxaa la yidhaahaa waa ilmaha waalidka naftirkooda ilmahooda kan qaylada badan yaa wax la siiyaa kan aamusan waxba lama siiyo dadka anaga waxay ahaayeen dad kacbata ah jahiludiina dowladnimada yaqaano sadursi iyo boob iyo aanan ka saynin si xun wax lagu raadiyo aanan garanaynin laakiin mudnaa waxay xaq u lahaayeen in la siiyo waxaan waxaan garanayaa marka dadkaas kaloo soomaalida kale ah ninka odayga markuu xanaaqo oo la yidhaha maxaa rabtaa tuulo toban kilomitr u jirta degmuu dhahayo degmaha nalooga dhig saasaa lagu xallin jiray marka waxaan heli doonaa cadaalad imaado oo sida sharciga hadda wasaaradda arrimaha gudaha la mariyey uu sheegaayo degmooyinka degmo kasta intay isu jiraysa la sheegaayo shacabka iyo shuruudihii degmada lagu samayn jiray marka waa ka bixi doonaa degmooyinkan intaan waa ka badan doonaan insha allah rabbi ilaahay runtii waxay ahayd muhiimaddan waxaan ugu tala galnay oo mas-uulka yeeray ciddii ka shaqaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adihii fududeeyeyna waa ku mahadsan yihiin ujeeddada waxay ahayd anaa codsaday in degmooyinka dhan maadaama say u badan yihiin aan soo marnay haddana si wada jira horta marka ugu horreysa adinka a isbarataan guddoomiye kasta uu guddoomiyaha kala barto uu u sheego si u shaqaynaayo ay isfahmaan shaqo wanaagga sidii horumarka la gaaray adiga maxaa kuu qabsoomay aniga maxaa kuu qabsoomay in la yidhaaho horta la sheekaysto waa isbarataan muhiimadda koobaad waay muhiimadda labaad waxaa waaye inaan hal mar haddana adinka isla joogtaan aan idinla dardaaranno oan inkula dardaaranno shaqada aad qabanaysaan midda saddexaad oo ugu dambayso tan uu sheegay waayo wasiirka waxaan rabnaa inaan u gudubno golo deegaan in la dhiso marka guddoomiyeyaalka degmooyinka inay u diyaargaroobaan oo u bislaadaan sidii golo deegaan lagu dhisi lahaa diyaargaroogeeda ay galaan intaas waxaa sii dheer dadka isku shaqo maaha isku mid maaha guddoomiyayaal abaalmarin mudan baa jiro oo deegaanka waktiga yaraa ay joogeen shaqo fiican ka qabtay bulshada isxilqaan sameeyey guddoomiye waafowbaa koobka ah waa ogtihiin degmada marka marxaladahay soo martay dhibaatooyinkay soo martay dagaallo sokeeye shabaab colaad dhibaato wixii oo dhan waxaa la gaaray ibu heshiisiin iyo wanaag wuxuu ka shaqeeyaa habeen iyo maalin uu u taagan yahay kicinta iyo abaabulka bulshadaas iyo inay ayaga isxilqaamaan oo ay gacmahooda ku samaystaan wax ayaga anfacayo oo la nadaafiiqinta nin kasta oo guddoomiye degmo ah waxaa saaran mas-uuliyaddaas guddoomiyaal degmo badan oo shaqooyinkaas qabtay waa joogaan waa example aan u qaadanaya kuwa aan qabaninna waa joogaan marka hebelna ma qabanin hebelna waa qabtay ma ahan waa aaminsanahay kulligii inaad duruufo adag oo dhibaato ah oo amni iyo dhaqaale intaba inaad qabtaan laakiin haddana waxay u baahan tahay qofka mas-uulka ah oo degmadaas guddoomiyaha ka ah waxaa laga rabaa inuu asaga isxilqaamo uu amnigii isu xilqaamo uu horumarku isu xilqaamo uu nadaafadii iyo dib u soo celintii bilicda magaalada uu isu xilqaamo mas-uuliyadda ugu horreysoo saaran waa marka adiga intaad samaysid iyo adduunyadana ku arkaysaa eedaha iyo international community iyo dowladda koonfur galbeedna ay kugu soo dhiiranaysaa iyo nin walbaba uu leeyahay meeshaas mas-uul fiican baa joogo ha lagu dhiirado ha la aado markaasay imaanaysaa haddii laakiin guddoomiyaha degmada uu intuu gurigiisa iska joogo uu subaxi soo kaco magaaladaas wax ka socdo uusan ogeyn amnigeeda uusan ka shaqaynin maxay ahaydee nadaafadeeda uusan ka shaqaynin bilicda uusan soo celinin maamul wanaag uusan samaynin oo maamul wanaagga way waxa ugu muhiimsan uusan xafiiska fadhiisanin bulshadii uu asaga guddoomiyaha u ahaa iyo xaafadihii uusan shirinin dadkii uusan dhex jirin wax mas-uuliyaduu haayo male wuxuu u nool yahay keliya inuu guddoomiye degmo ahaado oo wax uu cuno uu ku raadiyo guddoomiyaha degmada marka kaas maaha guddoomiyaha degmada waxaa laga rabaa degmo kasta waxaa hoos yimaado tuulooyin beelo degmo kasta waxaa hoos yimaado degmada naftirkeeda xaafado waa horta kow inaa ka bilowdaa degmo kasta xaafadaheeda iyo degmada inay isku xiran yihiin inta xaafadood ay ka kooban tahay xaafadahaas iyo biliiska iyo hay-adaha amnigana inay isku xiran yihiin oo subaxi la israboor gareeyo waxaa kaloo la rabaa in la abaabulo ururada bulshada dhallinyarada in la diyaariyo sida laga hirgeliyey sidaasoo kale khayr allah siiye guddoomiyaha degmada xudur degmada xudur waxaa laga hirgeliyey waxa la yidhaaho isxilqaankii amniga isxilqaankii oo waxaa ka sayseen wax lagu dhisaayo mid amni baa laga hirgeliyo subax waaga markuu beriyo dad dhallinyaro ah oo aanan waxba lagu siinaynin oonan waxba maxay ahayde mishaar aanan ku qaadanaynin oon la soo kicinaynin oon la qasbaynin yaa intay baxaan ay jidadka xudur oo dhan tagaan yay baaraayaan oo gabdho iyo wiilal bale cid wax ku siisana male ayagaa isu xilqaamay sidaas darteed yaa waxaa suurto gashay degmada xudur in habeen iyo maalin bannaanka aad seexan kartid oo qofku toosinaya inaan jirin aadana arkayninna maxay ahayday nimanka iimaanka alla ka qaaday oo ummadda dhibaateynaya waxay ka mid tahay mas-uuliyadda laga rabo guddoomiyaha degmada amniga degmada waxaa soo celinaya ciidan maaha amniga koonfur galbeed waxa keenaaya ciidamada maaha ciidamada kaalmay u yihiin qaybay ka yihiin waxa keenaaya waa shacabka shacabka muxuu u baahan yahay kalsooni in la geliyo inay waxaan ayaga ay leeyihiin in la ogolo in la tuso yaa tusaaya maamulkii baa tusaaya shacabka waa inay ogaagaan waxaan waxay ayaga leeyihiin inay tahay waa inay ku kalsoonaadaan maamulkooda iyo waxa uu qabanayo iyo shaqada fiican uu hayo inay ku kalsoonaadaan waay haddii kalsoonidaas ay helaan shacabka ayagaa soo celinaya amniga deegaanadaas sida hadda aan ka sheegayo degmada xudur oo kaley samaynayaan ayadoonan cidna loo dirin markii dadkii kalsooni la geliyo oo shacabkii la isku xiro oy u arkaan amnigooda iyo noloshooda inay isku xidhan tahay oy u arkaan waxaan waxay ayaga leeyihiin ayagaa difaacanaya ciidankana markaasuu kaalmo noqonaya ciidan aan shacab la shaqaynaynin oon maamul la shaqaynaynin oon dhallinyarada la shaqaynaynin oon haweenka la shaqaynaynin waxba ma soo celin karaan amniga in waxaa la rabaa taariikhda wax laga barto taariikhda in wax laga bartaan rabaa wax badan aad usoo joogteen oo aad ka soo shaqayseen degmooyinka aad joogteen oo maamulka ka soo shaqayseen waxaan u baahannahay shaqada ugu horreysa oon qabanayno inay noqoto degmooyinkaas degmo kasta in lagu kalsoonaado amnigeeda in dadka shacabkaas meesha degan ay helaan maamul ay ku qanacsan yihiin oy raalli ka yihiin oy aaminsan yihiin inay waxla leeyihiin markaas kadib yaan waxaan u gudbaynaa degmo kasta inay degmada kale u gudubto oo jidkii la furo degmooyinka la haystana la xoreeyo oo laga kiciyo shabaabka kuwa hadda kala go-aanna laisku laisku furo aada iyo aada umahadsantihiin kasoo qaybgaseen waxaan dareemayaa waxaa nala joogo marti culus oo muhiim ah seminaarkiini iyo shirkiini waa idiin furan yahay waa sii wadanaysaa waa dardaarmi doonaa hadduu ilaahay yidhaaho markuu idiin dhammaadaan si fiican u dardaarmaynaa aad iyo aad الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مركز كوري ولي إذن فرح سنة وقتها هتون قال نوين ولي اسم الله هي وزارة أريمها جودها فدرال في وزارة أريمها جودها دولة قبلات صداع تقرشان في القرى مركا قبني صبر كان إلى أن فرح سنة يوم أربعة runtii hadalladii muhiimka ahi weli sheegay madaxweynaha koonfur galbeeda sheegay la dareertan federaalismka walalanka talagalay wali ahaa adeeg bulshada kasigortaan soomaaliya population jeeto bishan million madeelo saaseto wali leerayhe federaalism ay gaadbay way ogi lankii kun sagaal boqol toddobaatan afarti dhaladii tuulidii isu deganaayay geeg wali in baahanta serviceka ama adeegiya in baahanta oo bulshada kii hor kugeeyey toddobaatan iyo afar iyo haddar taas waliba gabay madaxweynahaasi isu sheegay meeli tuulaha ay tihi wali in baahanta in aragtay adeegkaas ku bileeri hella degme hella walaa inka muhiimsan oo aan islaa wasaaradda arrimaha gudaha oo federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo koonfur galbeed oo sida wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed sheegay madaxweynahana talada kubadii aan wali gabe talada tan naftatiidii oo inta ka kooyteen tala eedun horumarsan waan runtii madaxda inta kooyti oo heer gobol iyo heer degmaba wali islahaa haani dhaqaaji lahay koonfur galbeed inta fadhiyaan saas madeet walaan koorayy waliba structureka gamarayda wali jari jiray dawlad dhexa iyo dawlad hoose lay jari jirtay dawladda dhexa wali ku koobantaa baarlamaankii oo golihii sharci dejinta ah islamarkaasna la xisaabtamo xukuumadda ilaan xukuumadda wali isticmaalat hantidii bulshada lahaytiy ee isticmaalad markun dad la xisaabtamo in la helo dadka la xisaabtamo way uisa jiraa dadka la xisaabtamo baarlamankii xukuumadda markaasay kadib garsoorkii saasaan dhisnayd federaalismka haddu waa sheenayhe isteediyada dhisman marka walanka muhiimsan waliba ahaa federaalismkani cusubii oo wasaarado lukutalaw wasaaradda arrimaha gudaha oo federaalka iyo arrimaha gudaha koonfur galbeed lukutaday qaabkee oo degmooyinkii iyo gobollada iyo statekii liliskiire madamadaada fiirida tusaale wala qaadase stateka wali dhisnya baarlamankiya ley dabcan xukuumaddiina ley garsoorkiina ley sida oonay tahay dawladdii dhexe hoosababla ku hadalo degmadii marka degmadinayaan wali faday haanasduweelto la faday marka أنت أو دولة الفدرالك إلا أنت أنت لا تميل رئيس ستيت كلي أو مرحوينا عن كسر رأي دولة هوس أما ديسترك ولا لك فرع سون أنت أسوال دولة فرع مركا إرنوي مررك برجو فرديتها قادمة راس معناها إن مثلا دقمة دقمة هبلاي مثلا ديسترك كونسل تو كريديس ولا وها لباتي كو إرنوي labaatan koodii oo wali dooradeena guddoomiye degmi dooradeen dadkaasla dooraday madumae haddii go-aanadeedan haddana go-aanadii ay fuliyeen ilaan baarlamaanka markii go-aanadeeda wali fuliyey golihii fulinta roogda golaha fulinta fuliyaas laakiin district consulki ama degmadii go-aan madiisu deere ilaan degmada adeega lagu fare wala hortiistaa la miisaaniyadu go-aanka degmada deertay ay fuliyeen suun waata suun xukuumaddiisa mararka barjaa marka wali saraasay xokeeyaha dawladda hoose iyo inta koosayta iyayoona xukuumadda iyo u fuliyaayeen iyagoo markun golaha degmada degmada wali u faday markaa commissionarka ama guddoomiyaha degmada iyo inta kala wali muhiim aha marka inuu la xisaabtamaan saraakiishaas xogeeyaha dawladda hoose wali taabaya sarkaal dhula jira ka caafimaada jira ma jiro waa in la helaa
Oké, en te jail, en te jail, Paul.
walaashaa saamiindulo isaga Ha.
een moorakadaayi wasabaa liinguuriyey aan booro wali atili ogayna ii aadiglo isku halma ah saxaab company spain parties caalamiyaha bulshooy ogaala oonlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galona meel aarin ee aan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororey ilawali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid in
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nodarata waliba hooda singalaha miinfaylan dhinaca kale wafda in iska jira xildhibaaniyo wasiiro oo inta badan iyo booqasho ku roodan gudaha magaalada tanbaydhabo iyo waliba iyo booqasho kasoo biyana jarjare magaalada tanbaydhabo weliba gaar ahaan eena beero inta badan keelanga jarjare magaalada tanbaydhabo wafdigaasi waliba sasoo kale hogaamiyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti iyo sasoo kale gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya haddaba qaar ku mid a xildhibaanada baarlamaanka oo warbaahinta iyo kulahadalenga beero iyo booqashada kusuubiyenga iyo waliba iyo kuwadalena xaaladda deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo onan mahadnayn shacabka ku nool koonfur galbeed ee soomaaliya magacaygu waa cali muuse xasan waxaan ku jiraa delegationka maaragtay wafdiga jabuuti la socda xildhibaan baana ka ahaa maaragtay xildhibaan horaan ahaa iminkana la taliyaha siyaasadeed ee speakerka ayaan ahay wafdiga maanta shalay baan nimadnay magaalada maxamed baydhaba ilaa xalay waxaan ku jirnaa soo dhoweyn iyo caweyn iyo maaragtay alxamdulilah rabbilcaalamiin rarreeb baan ku jirnaa walaalahayga koonfur galbeed baan soo booqannay annakoo meesha baydhaba iyo koonfur galbeed in badan maqalnay magacayga laakiin weli arkin wafdiga waxaan u malayaa in ay ku jirin qof weli arkay baydhaba mabsuudna laga wadayahay ilaa xalay saa kale waxaan u kacnay inaan soo booqanno beeraha baydhaba beerooyin ka mid a amba maaragtay gobolka beer baan joognaa halkan lagu soo dhoweeyey quruxda beertana waan arkaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dee caanana geel baan ku cabnay khudrad baan ku cunnay harkaan hoos fadhinaa waxa weeyaan nacmadahaas ilaahay au siiyey soomaali say u dhan tahay iyo dhulka quruxdiisa iyo jawiga markaa aragtid waxaad leedahay jannadii adduunkaad joogtaa soomaalina wax kama maqano nabad baa ka maqan waxaan u rajaynaynaa soomaali ilaahay inuu nabad u keeno ou nabad ka loo dhiga dalku suu u dhan yahay oo min koonfur galbeed bariya galbeed iyo koonfur iyo waqooyiba in layskaga gudbi karo iyada oo cidba loo baahnayn walaa security walaa waxba loo baahnayn dadku nabad ay ku socdaan intaa haddii la helo dhaqaalaheennana adduunkan ka gadhi karnaa waxa weeya nin kasta oo soomaaliya nicmad iyo nololba ku noolaan dee waxaan ii rajaynaa khayr baydhaban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo iyo xasuusta beerta iyo caanaha insha allahu tacala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنو مقعيك هو حلبان عبدو عيسى بلالي حزبي معارض كدولة جيبوتي برلمان جيبوتي waxaan halkan joognaa baydhabo jannaayo siduu yidhi abwaankii nabada naas la nuuga leh waxaad arkaysaa nabaddu markay jirto in caanihii iyo dhirtii iyo khudaartii la arkayo waxaa aad iyo aad u mahadsan guddoomiyaha south west gobolka koonfur galbeed madaxweyne cabdulcasiis xasan maxamed laftagareen iyo gudoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal oo fursadda aad iyo aad noo siiyey inaan daawanno in baydhabo nabadi ka jirto in dowlad adag ka jirto in ay ummaddii rajadii iyo mustaqbalkii soo socoto in maaranka maalinka maanta ay sidii shalay maanta xoog boqolkiiba boqol dhaanto magaalada dacalkeyga waan soo daawannay wax walba waan soo aragnay waxaan rajaynaynaa sidaan markii horeba artay ilaa maanta aan u daba joogno soomaalidu inay soomaalidu mida la arko soomaalidu quwaddeedii soo socota la arko soomaalidu nabadeedii iyo dowladnimadeedii hesha la aragno insha allah biidnillaahi kariim desaan waxa weeyaan in lasii adkeeyo shacbiga soomaalida iyo dowladda jabuutina walaalnimadoodii inaan sii xoojino aad iyo aad bay mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah anuu xildhibaan cumar aadan saciid kinniyohoy gabuuti iksemeetehta wafti ikii nu mugteena kinniyohoy asaa kolledanimi soomaaliyaay soomaaliya baydhaba magaalaay kimal dhameetee kimal akki ammaneemihii baydhaba magaalalaa kadhagarayuni habeenii koonfur galbeed madaxweyne abahyan cabdulcasiis kee
soomaaliya federaal بريزدان أحيان نمو للي كدقر أيون هبته دير حفلات نحيني أساكو بايدا به مقالكا بر جنده مقالة جنده نعمة كدتا نيا ولي بستان آيا بستان آي قالي حناي موزوي عمباي أها نعمة اللي أنباروي أنعمتا يلي أنعمت اللي أيسن وقري سلام يماتيه يلي وغير كين هباهمها يلا كين كلا حنو أساكو اللي نبارو كدا باروي سوما لدوما كدا بارو كنم أيتها بوكسرنا انتي نبلهي انتي نبلهي يلا كلا حنا هي ربو وغير كين هيك عيسى يا أنا مركزو أكسياسة إدمها هناي
الحمد لله رب العالمين إيه أرضي إيه فرح سنة جيت مدام أي مدامينا كونفرقة بادية أنا يتوي دولة جيبوتي gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti oo wafdi hogaamiyo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Zarobna baarti baaro kamid ah ardayda koonfurka Beedun Roog ee aan faraxsan insha Allah taala aan maalin oo kamid doqoy baartu geeka ka sii darro madama malaha inka sareeyay dalkan ardayda Zarobna insha Allah taala mayna rajayn doonle baartu aan taka bilaaran oo beer balan kale ka sii darsantay ilma kale kooy doon ee ma sii insha Allah taala waan faraxsan wafud aalmi ee ni Roog ee aan faraxsan insha Allah taala dalwalaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaati waa anigoo ah farxaan muuse cige farxaan xidig oo ah guddiga wacyigelinta ciidamada qalabka sida iyo taakulaynta ee qaranka soomaaliyeed maanta waxaan ku sugannahay baydhabo janaay oo welibana jannadii ka muuqato quruxda iyo jannadu dee waa waxa weeyaan waa webiyo iyo quruxda iyo sidaa haddaa oo waxaan la soconnaa guddiga ama maaragtay baarlamanka jabuuti maaragtay maxamed cali xumed iyo maaragtay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis leftegran iyo maaragtay baarlamanka gudoomiyaha baarlamanka qaranka master mursal iyo gudoomiyaha gobol dowlad goboleedka koonfur galbeed maye sheekhuna maye iyo nala socda iyo xildhibaano reer jabuutiya marka waxa weeyaan xafladdii xalay toole iyo maamuustii iyo maanta guddoomiyeyaasha koonfur galbeed saddex iyo toban siddeed iyo tobankiisa degmo guddoomiyeyaashooda oo maaragtay shiraya ayagoo madaxweynuhu usoo haw u soo maaragtay u furay shirkii u furay marka waxaan leeyahay aniga maanta waxaan arkay dowladdii soomaaliyeed ee qarannimo ee soo noqonaysay aasaaskeegu waxa weeyaan ama soomaali adduunkao dhanba aasaaskiisu waa koonfur galbeed ama soomaaliya oo welibana koonfur galbeeda waxa weeyaan samiirkooga iyo dulqaadkooga iyo dhulka quruxda badan leh ee saa u haystaan kiilka ay isku hayaan dhinaca oo haddana anay maaragtay sidii uu maaragtay madaxweynuhu maanta ugu sheegayey boqol kilomitir baa deegaanka ugu jira ka kaleba marka waxa weeyaan dowlad dowladdan iminka dib loo dhisayo ee dib loo yagleelayo ma hooya hore u tiri ama hooyo soomaaliyeed baa hore ugu mahmaaday oo tiri ilmihii dushaada oo gol baa la sitaa marka waxa weeyaan dowladda qaranka ee ummadda soomaaliyeed waxay mar walba halkan ama annaguba u nimid ay dowladda jabuuti baarlamankeyga iyo dadkeygu ay u yimaadeen waxa weeyaan waxa ka ifaya laydhka ama sawirka ka soo muuqda soomaaliya dibu kabashada ama dibu dhiskii qaranka ummadda soomaaliyeed hoostaa laga soo bilaabayaa nin dusha looga keenaya ma jiro maanta waxaan ku faraxsanaa markuu madaxweyne leftegran uu lahaa aasaaskaa laga bilaabay oo waa dowlad goboleedyo qaarkood dowladda koonfur galbeed deegaankeyga waxbaa laga soo doortay dadkaa soo doortay marka qofku kolkuu dadku soo doorta mas-uuliyadiisa iyo farxadiisa iyo dadku way wada shaqaynayaan marka waxa weeyaan ku dayashay mudan tahay koonfur galbeed koonfur galbeed waa meesha ay soomaali ku higsanaysa ee leedhka uga baxayo ha lagu taageero ha la garab joogsado dowladda qaranka waxaan u sheegaya iyo dowlad goboleedyada inay maaragtay dhug u yeeshaan koonfur galbeed inay tahay leydhka noo baxaya ee soomaali ee soo noqonaya wabilaahi towfiiq runtii anoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan aad ugu faraxsannahay sidana loogu soo dhoweeyey maaragtay intii aan joognay wafdiga uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti sidii magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftagareen iyo madaxdii kale oo maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed iyo intii kala joogtay sidana loogu soo dhaway aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana ku mahadsantihiin shacbiga reer baydhabo waana ku mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa baydhabo jannaay beeraheedii aad baana waxaan ugu mahad celinaynaa shacabweynaha reer koonfur galbeed khaasatan reer baydhabo oo iyo madaxweynaha eh, koonfur galbeed markaasi lafta gare guddoomiyaha baarlamaanka iyo guud ahaan eh, sida quruxda badan ee loo soo dhaweeyeen sharafta iyo qiimaha iyo karaamada leh aad iyo aad baad umahadsantihiin anagoo ah waftigii federaalka oo hogaaminaya guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumud oo isaguna marti inoogu ah wadanka aad iyo aad baad umahadsantihiin reer
sad international hospital
kuulan huraana qoralunku mooday tegihan raab xarun caafimaad oo hagaagsan lankiito wanaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horteed international hospital howraar daawo laa'ii hool suubanaa hufnaan i adeeg shaqaalan hagaagsadaana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilowshanaayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiimahal door eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shala eh dhaktarada udureehan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo
waayahay dhegeystayaal qaybgudhaha barnaamijka kulanku warsanaya samraayna weliba hooda singalaa dhegeystayaal hamiin fayla cabdishiraashka ayaa saaray barnaamijka waana simdiraysa dhegeystayaal xaliim yaray guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa weliba ay ku hadalaya qorshe keedan sidii guddiga doorashooyinka madax bannaan usuubsadala ay maamul goboleed dalka dhonga xafiis oo ka shaqeeya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka haddaba waato haliim yaray oo arrimo hoosay faahfaahiyaasa
sideedii oktoobar laba kun iyo sagaal iyo tobankii guddiga wuxuu soo jeedinayaa marka ugu horeysa war-saxaafadeed isaga gaar u ah marka labaadna waxaan rabnaa inaan sheegno inaan maanta shir la yeelanay wadatashi ah iyo farsamo xisbiyada ku-meel gaarka ah ee wadanka ka jira xisbiyo ka mid ah qaar ka mid ah oo aan waana wadatashiga aan wadno mar kasta oo xisbiyada aan la leenahay oo aan kulano si howlaheena aan hore ugu socodsiino ugu horeyntii war-saxaafadeedka aan soo jeedinaa wuxuu ku saabsan yahay xafiiskan xafiisyada guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ugu horeynta horta waxaan salaan usoo jeedinaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa nagu taageera ama nala garab taagan inuu wadankan mar uun ka hirgalo oo la hiigsado doorasho qof iyo cod ah waxaan rabaa inaan ka hadlo xafiisyada guddiga guddiga ilaa maalintii la aasaasay ilaa hadda wuxuu ku daba joogo uu raadinayo inuu helo xarun uu xis guddigu uu ku shaqeeyo oo si isku mid ah oo isu miisaaman oo ugu wada shaqeeyo xisbiyadoo dhan waxaan aada ugu mahad celinaynaa dowladdii hore iyo dowladdaanba ogolaashaha runtii ay noo ogolaadeen inaan ku shaqeyno xafiisyada madaxtooyada ku dhex yaala laakiin hadda waxaan soo gaarna heer ah inuu shaqaalihiina aada u batay baaxadiisa xafiisyada aan ku shaqeynaynana ay aada noogu yaryihiin xiriirka aan dadka aan u shaqeynayna aan la leenahay oo ummadda soomaaliyeed oo xisbiyada u badan iyo bulshada inteeda kalena ay aada u adkaatay isu isu imaashahayna iyo sahlanaanta ishelideena ee aada u dhib badnaatay marka waxaan mar kale ku celinaynaa oo mar kale aan ku celinaynaa guddigu dhul weynu leeyahay cid kasta oo soomaaliya oo doorasho dan kale horta inay nagu taageerto sidaan meeshaas u degi lahayn oo xafiisyo aan uga heli lahayn waxaan kaloo aada u weydiisanaynaa dowladda soomaaliyeed inay ayadana nagu taageerto sidaan xafiisyadaas u heli lahayn ay xoogga u saarto sidoo kale beesha caalamka iyo taageerayaasha arrimaha dhaqaalaha iyo farsamada ee soomaaliya ee ee ah beesha caalamka ayagana inaysan indhaha iska tirin ay nagu caawinaan maalintii la aasaasay guddigan aan bilownay ilaa iyo haddana sidaasaan u sheegoynaa si xornimadeenna ay usii weynaato si shaqadeenna ay usii weynaato si muxuu ahaay xiriirka aan la leenahay dadka aan la shaqaynayna ay u suura gasho aan codsanaynaa in xafiiskeena iyo dhulkeena naloo cuso haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo iyadana aan mahad rabaa aan u celiyo dowlad goboleedyada ay ugu horeyso dowladda koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland iyo galmudug oo runtii nagu caawinay nana siiye space aan wax ka dhisano puntlandna uu codsiga noo jiro aan isna sugayno dhowaan inaan helno waxaan kaloo aada u codsanaynaa in aan dhismo u helno goobahaas nala siiyey ilaa iyo hadda midka ugu horreeyey oo aan aan helnay waxa waaye xafiiska hirshabeelle oo u n-ka qolada aan la shaqaynay ay noogu deeqeen muxuu ahaa brefab xafiisyo ah in la sameeyo oo asaga dhowaan bilaabanaya baydhabo dhul fiican oo nalaga siiyo oon ku mahad celinayno madaxweynihii hore ee shariif xasan iyo madaxweynahan hadda jooga mudane lafta gareen ayagana in bosition aada u fiican oo meel aada u fiican nalaga siiyey aan ku jirno muxuu ahaay dhaqaalihii lagu dhisaayey iyo mar hore aan codsanay oy suuragal tahay inay dhowaan soo baxdo galmudug iyo jubbalandna waxaan sugaynaa oon ku maqannahay in nala soo siiyo galmudugaa ugu dambeysa dhulkiyaa nala siiyey laakiin nalama siinin weli lacag aan ku dhisano oo aan ku hagaagsano dhulkiyaa nala siiyey waxay nagu qasabtay hadda aan ku qasbannahay meelaha aanaan weli wax ka ku helin hadda waxay ku shaqeeyaan gobolladoo dhan meelo aan u jaarnay ku shaqeeyaan laakiin dhowaan waxaan rajaynaynaa inay ayagana ka madax bannaanaadaan oo saas lala socdo aada iyo aada ugu mahad celinaynaa dowlad goboleedyada siday xafiisyada noo siiyeen waxaan kaloo dowlad goboleedyada ka codsanaa si wadankan doorasho uga dhacdo sida annagana loogu ogolaaday inaan xafiisyo ka furno xisbiyada wadanka ka jirana ayagana si ay ku noqdaan xisaab rasmiya ay si rasmiyan ugu diyaargaroobaan doorashada in loo ogolaaday inay xafiisyadooda ka furtaan oo ay ka shaqeeyaan aada iyo aada u mahadsan tihiin waxaa ila jooga xisbiyadii oo runtii arrimo badan aan isla gaarna maanta waa soo dhaweynayaa kulanka aan xisbiyada la qaadanay meelo badan uu taabanaya oo doorashada ku saabsanaad ha noqoto diiwaangelinta ha noqoto qodobka ugu weynaa oo ahaa dadejinta sharciga doorashooyinka si aan ugu wada shaqeyno ha noqoto inay xafiisyo ka furtaan goboladii ay xafiisyada ka shaqeeyaan si howlihii ay ugu dhammaadaan ay doorashada uga qayb galaan ha noqoto waxaan ka hadalnoo kale xisbiyadii oo midoobaya ama isbahaysyo samaysanaya shuruucdii iyo iyo nidaamkii ay ku bahoobayeen ay ku samaysanayeen iyadana oo inuu guddiga kala shaqeeyo oo la sameeyo arrimahaas oo aada u baahsan aan ka wada hadalnay go-aamo fiican aan ka qaadanay si fiican aan isula fahmnay maanta
bushra borosto ambarger balas maqaayada hunguriga ee bushra biyo buura dhawaayan boholahan aruursadaayan berdi gaboofaylan arigaw biilil mehergelaayo beenforalinibooli runga banka hasban dhegde beertii raashiinkaa kartay bulshoy kooya ku bulqaa kartee baa raashin buuhulay ma'e karyowkanlaka shalbariimeeya kookagaa bilaay hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhanshay bariime ambaahanaaytay weydiyaasi bushraa ankaseedaa
waayahay dhegeystayaal qayboga dhexe barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirnaa weliba hoodasin kala hamiin faylan barnaamijka kulanku warsan oo idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo yana dararta akhyaaraya gudoomiyaha gobolka banaadir waane duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finisha iyo weliba usageega munaasabada keedanga hadhawaayo kiisha lanqobaday gudaha magaalada muqdisho walibana cumar maxamuud cumar finish uuse ballan qaaday nidaamka gudaha magaalada muqdisho way ku bedeli doonaa haddaba hafladaasay maysa adduunka keedii iyadana horey uuse haflad kale sodan oo kale sunqobadi waa ku guddoomiya cumar oo arrintaasay faahfaahiyo haddii ilaahay idmo si daacad ah hagar la-aan ah ayaan uga shaqayn doonaa magaalada muqdisho intii karaankayga ah waxaan rabaa bulshada reer muqdisho in ay igala shaqeeyaan waxyaabaha aan rabo inaan ka qabto magaalada muqdisho waxyaabaha inaan qabto aan rabo waxaa ka mid ah isbitaallada babliga ah oo isbitaallada dawladda ah wixii shaqeeya oo dhisa waa dhisan yihiin wixii aan shaqayn ama si u liita inaan dhiso waxaana ka bilaabi doonaa haddii alla idmo isbitaalka lansileti ama kololiin la yidhaahdo ayaa ka bilaabi doonaa isbitaalkaas anigu ma aqaano sababtoo soddon sano u duusan yahay u burbursan yahay laakiin amaa laakiin amaa arbaa arbaa siyaasada ku jirta atuunkaasaan qabaa waxaan rabaa marka tuunkaas inuu ka baxo caqabado aan la gelin isbitaalkaas dad wanaagsan oo asxaab ah ayaa ballanqaadkaas bixiyey inay lacagta bixinayaan isbitaalkaa lagu dhisaa waa isbitaal aada u weyn isbitaalkaas mas-uuliyiinta halkan fadhida waxaan ka codsanayaa inay bal soo arkaan oogada kore ay ka fiiriyaan gudahana ay galaan dhinac walba ay ka istaagaan waxaa ku jira dad waalan ayaa hadda ku jira oo dad mutadawiciinu ay ku haayaan oo oo oo rag rag ah waa rag waxa waalanada meesha ku jira waxaa kaloo jooga carruur aada u il daran oo nafaqa daro hayso oo oo kuwa laquudiyo ah hadday ku jiraan laakiin isbitaalkan lagu nool yahay ma isdhehaysa markaa fiiriso muuqaalkiisa waa isbitaal aada u weyn waxaan rabaa cid kasta oo isbitaalkaas rabtay inay dan gaara ku qabsato inay ka waantoodo ay uga tanaasulto danta guud ayaan rabaa haddii ay tahay cid horay dan gaara uga kushanaysay ama hadda damacsan sidaas ayaan codsanayaa oo ka codsanayaa bulshada gobolka banaadir haddii alla idmo mar dhow ayaan dhagax dhisi doo dhagax dhigi doonaa waana la dhisayaa isbitaalka insha allahu tacala waxaan rabnaa oo kale dhammaan waddooyinka burbursan oo aan dhisnayn magaalada muqdisho inaan dhisnaadna ayadan waxaan rabnaa roobabka waxay horeysiiyaan biyo laamiyada iyo meelo aan munaasib ahayn oo magaalada ka mid a meelahaas biyuhu fadhiistaan ilaa nadiif ay mar walba ahaadaan laamiyadu ay nadiif ahaadaan biyahana maarayn loo helo oo suweyg ama ama bullaacad loo helo ka saara magaalada taasaa rabnaa inaan ka shaqeyno si deg dega weliba waxaa jira meelo oo biyo qabadyo ah oo hadda wara ah oo magaalada dhexdeeda ku yaalla meelahaas waxaan rabnaa iyadoo aan fogeyn haddii alla idmo in loo bedelo meelo oo oo oo ubax iyo ku tallaalan yahay iyo dhir oo meelaha ciyaalka ay ku ciyaaraan iidaha iyo waxsaas loo bedelo ayaan rabnaa haddii alla waxaan rabaa magaalada muqdisho oo amni ah oo qurux badan oo wad oo waddo burbursan lahayn oon dhismo burbursan lahayn in aan gaarno oo aan halkaas aan aadaan rabaa haddaan lid waxaan rabaa dhammaan waxyaabaha aan sheegaayo halkaan kuma soo koobi karo laakiin intaasaa bilow ah barakacyaasha inaan maaraynaan rabnaa oo ayadana maarayn aan u helno waxaan rabnaa dhammaan howlahaas oo ay kow ka tahay amniga xayal waxaasu ma qabsoomi karaan amni la'aan waad ogtihiin waxaan rabnaa inaad waxaasoo dhan garab lagu siisiin rabo sida abwaanku u sheegay waxaan rabnaa inaan la dagaalano dadka ama canshuurta aan bixinayn ama sida xun u isticmaala inaan la dagaalano rabnaa canshuurta marka haddii dadka muqdisho ku nool la yidhaahdo ha loo qaybto lacag ma la gaari karnaa ma ku filan tahay waxaan rabnaa waxay wada leeyihiin dadku inaan canshuurta aan ku qabanna rabnaa sidaa darteed qof kasta oo taagee oo oo taageero dhaqaale la weydiisan lahaa inuu inuu danta guud uga tanasulo si aan ugu dhisno waddooyinka iyo meelaha muhiimka ahoo dadka ka dhexeeya isbitaallada iyo waddooyinka ay ka mid yihiin dan kasta oo oo oo gaar ah waxaan rabaa in looga tanasulo danta guud oo oo naga dhexaysa oo ma ahan danta guud aan sheegayna meel xamar ka baxsan maaha xamar waa beledkiinni marka in xamar laydin qurxiyo oo nolol fiican loo sameeyo yacni nolosha aasaasiga ah waxyaabaha laga maarmaanka ah sidaasaa dirbeedno aan rabnaa waxaan sidaa farriin ayaan idinkaga wadaa madaxweynaha ra-iisul wasaare waa dhab farriintaas meel fagaaraha mediyo joogaan ka sheegaya farriinta aan sidaa waxay tahay dadka muqdisho aragtidooda urursan noo soo gudbi waxa ay ka rabaan dawladda si aan ugu qabanno idhahay haddii la yidhaahdo aragti rabitaanada shaksi shaksiga ah ayagaa iska hor imaanaya saad ogtiid marka waxaa laga hadlaya ma ahan aragtiyada shaksi shaksigaa ma aha aragtiyada waa aragtida guud ee dadka ay rabaan marka waxaan ku talin lahaa markaa tani waa taladeydii waaye duubabka ay u horeeyaan kuwa hadda fadhiya ee dadka muqdisho degan ay leeyihiin dhammaan reer muqdisho inay talooyinkooda ay ku ururiyaan baahidooda ay ku ururiyaan ku aadan waxa ay dawladda ka rabaan madaxda dawladda ballanqaadkaasaa idinkaga wadaa farrintaas gaarsiiye iyo dhaheen marka farrintaas ma iga guddoonteen waa gaarsiin doonaa farrintiinna waxaad ii soo qortiin oo loo soo dhiibo doobabka loo soo dhiibo taas macnaheeda waxa waaye dideena siyaasiyiinta ha loo soo dhiibo siyaasiyiinta kala baahiyay noqon karaan kala aragtiyay noqon karaan saad ogtihiin marka in duubabka loo soo dhiibo anay ila noqotay laakiin farrintaas gaarsi adigu nooteenaa layidhi anigii marka waxaan rabaa aan geeyi cid ii soo gudbisa anigaan rabaa manaha laan dadka dhan iima soo gudbin kara ma arki kara dadka dhammaantiisa marka waxaan rabaa inaan mar kale idinkaga mahad celiyo soo dhowaynta iyo marxabayska waxaan aniguna rabaa sidaasoo kale madaxda haddaan anigu ku imid rabitaankiinna ood inaan shaqeeyo taageersan tihiin madaxdii suuro gelisay inaan halkaa uga mahad celiyaan rabaa markaa maxaa yeelay adigu waa rabtiin laakiin maayarka ama duqnigan lama dooranin waa la magacaabaayey qof rabitaankiina qofka idin magacaabay marka waa mahadsantaa sooma mudna
shooble shooble haa shinew sidee u maymay waa digaagga shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaye wed alo hadda shukri shabdhuure ka dhige mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may ata shaakir wayboa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
walo hoosaas adaaba shugriya isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska yidhe
waayahay dhegeystayaal qayboonka dambe ee barnaamijka kulanku warsan isla marayna weliba wada sinkilaha miinfayl cabdirshiraashka ayaa saaray barnaamijka waana siina darasaya dhegeystayaal dhanka farsamada saaxiibkayga bilaalya imaamadaha akheere iyo amiin faylangaha taliya ku-xigeenka hogaanka qorshaha iyo tababarada ciidanka booliska soomaaliyeed iyo weliba soo kuwarbeeya qorshaha tababarada ciidamada booliska soomaaliyeed maruusageega shirjada dusqoobdi magaalada muqdisho iyo arrimo oo si horuma kaleusa ku faahfaahaya maanta taariikh ay tahay sideed bishii october 19 waxaan halkan ka bilownay qorista ciidanka booliiska cusub taasoo daba joogto ogolaashihii uu bixiyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed warqaddii taariikhdeeda ay ahayd laba octoobar two thousand sagaaliyo toban ee laga baafiyey raadayaha qaranka xaqiiqdii waxaan rabaa oo keliya inaan maanta aan la wadaago dhalinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed inta danaynayso inay kusoo biirto ciidanka booliiska soomaaliyeed ama ay ka qayb qaadato horumarinta geedi socodka nabadda lagu soo dabaalayo dalka soomaaliyeed talaska ciidanka booliiska soomaaliyeed asigoo fulinayo talooyinka tusaalaha qaranka madaxa sare ee qaranka taliya ciidanka booliisku wuxuu go'aansaday in la qaato ardayda ka soo baxday dugsiyada sare haystana shahaadooyinka dugsiyada sare ee la xaqiijiyey iyo ardayda haysato waxbarashada dugsiyada sare wax u dhigmo wax u dhigmo markaan leenahay minis macnaheedu waxay noqonaysaa ardayga haysto dibloma experience shaqo meelo kala gedisan kuna darsaday muuqaalka fiican ee laga raba askariga booliiska cusub inuu noqdo waa qaadanaynaa marka shuruuddeenna kuma xirro oo keliya in hoosta laga hariiqa qofka inuu haysto shahaadada dugsiga sare laakiin shahaadada dugsiga sare iyo wixii u dhigmaba waa qaadanaynaa sidaa la socotaanba halkan maanta aan joogno waa akademiyada booliiska generaalkahi xafiiskan ayaa waxaa laga fur loo furay dhallinyarada cusub ee kusoo biirayso ciidanka booliiska soomaaliyeed in halkan laga fududeeyo howlahooda xafiiskan wuxuu furanayaa marka laga reebo maalinta jamcaha lixda maalmood kale asbuuco sideedda aroornimo ilaa iyo lix iyo tobanka galabnimo ama tobanka saac oo galabnimo wuu furanayaa waxaana diyaar ku ah saraakiil aqoon iyo xirfad u leh xulashada iyo ka jawaabista baahiyaha gaarka ay qabaan dhallinyarada soomaaliyeed oo kusoo beerayso ciidanka si ay ugu xulaan shuruudaha looga baahan yahay ayada oo ay jirin waxaaba yaraatee kala sooc ah ee qofka uu ku heri karo kuna kuna ugu soo beeri karo kuna heri karo oo keli ay tahay waxyaabaha looga baahan yahay fursaddan waxay u furan tahay oon rabaa dadka inaan gaarsiiyo cod dheerna ku gaarsiiyo in ay u furan tahay siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya ma ahan muqdisho ma aha koonfurta muqdisho ma ahan maamul goboleed gooni ah jamhuuriyaddi siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya raas caseer iyo raas kaamboon inta udhexayso way u furan tahay fursaddan shuruudaha qofka looga baahan yahay inuu shahaado haysto iyo inuu wax u dhigmo kaysado damaanad cad oo ku filan oo aada loo xaqiijinayo damaanaddaas oo ah qof booliiska ay aamini karaan beritina ay u dabageli karaan wixii ku soo baxa qofkuu asiga shaqada keenay ma odhanayno nabadoon keligiis ma odhanayno madax dhaqmeed keligiis ma odhanayno sarkaal keligiis ma dhe laakiin marka laga reebo xildhibaanadeenna qaranka sida senatoorada iyo xildhibaanada wasiirada marka laga reebo dhammaan hay-adaha kale dawladda ma adkaynayno because waxaan baahi badan u qabnaa inay dhallinyarada soomaaliyeed ay kusoo beeraan ciidanka booliska soomaaliyeed in ay qaataan fursadda shaqo ee dalkooda ay ka heleen Eh, dadka een, maalmahan waxaan rabaa dib inaan u dhaqdo maalmahan eh, aniga dadka inta badan facebook la xiriiro oo comment sida fiiriyaan kamid ah markii een, warqadaan la geliyey raadiga muqdisho een, facebookyada lasoo dhigay commentisi fara badan baa laga bixiyey commentisidaasi wax badan oo na saacidayna way jireen wax badan oo na jaaladigreynayna way jireen marka waxaan rabaa inaan dib ugu dhaqdo kuwa na jaaladigreynay kuwa oo annaga na support gareeyey way mahadsan yihiin kuwa na jaaladigreynay way mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo een, ardayga ka soo baxay dugsiga sare inuu ku biiro ciidanka booliiska soomaaliyeed yes waa soo dhaweynaynaa inta darajo la siiyo u qalanta aqoonta laba iyo tobanka sana wax soo baranayay waxay ku xidhan tahay dhammaadka tababarka iyo shaqada marka u bilaabo wuxuu la soo baxo oo la yimaaday ku xidhan tahay wuxuu asiga keensado oo ka mutaysto shaqada booliiska iyo u adeegada bulshada soomaaliyeed ayay ku xidhan tahay promotion ama dalcaad lagama bixin karo meel cidlo ah booliiskana wuxuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn iyo shuruuc la ilaalinayo sidaas awgeed derajada ayadoo baxaysa laakiin waxay ku baxaysaa sida sharciga ku baxaysaa ardaygay mutaysto du- shahaadada dugsiga rahays- shahaadada dugsiga haysto ku darsado kartay iyo aaminimo iyo mataqaanaa een, wanaag iyo firfircooni iyo muuqaal iyo caafimaad qab iyo qalbi wanaagsan shaqada la soo galo yes waxay ku xidhan tahay talihiisa barbosalka soo qoro ama dha- een, macallimiinta tababarka gacanta ku haysa dhammaadka tababarka waxaa suurtagal in la yidhaahdo tirada intaan la-eg waxay u qalantaa in la dalacsiiyo tirada intaan la-eg inay sidoo ahaadaan oo lagu qaato dabla buuxdo marka wax dhibla ma aha sambal wax oo dhibla ma ahan in la qaatana een, wax een, dembe ma ahan in la dhaafana dembe laakiin dadka waxaan khiyaar geliynaa waxaan rabnaa inaan caddayno oo dadka aan ku khiyaar geliynaa kusoo biirista ciidanka booliiska soomaaliyeed waa nin iyo ikhtiyaarkiis qof la qasbaa ma jiro qof kasta arday kasta oo dugsi sare haysto ama shahaado u dhiganta haysto ama way aragnimo u dhiganta haysto oo kusoo biiro ciidanka booliiska marka uu kusoo biiro sida ku qoran shuruudda taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed uu soo saxiixay waxaa loo waxaa loo aqoonsanaya markuu akademiyada galo uu shuruudaha buuxiyo leyla dablo tababarkuuna galaya tababarka dhammaadka markuu guulaysto la sameeya xafladda qalanjabinteeda waxaa loo aqoonsanayaa dable buuxo ciidanka booliiska ah wuxuuna yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidanka booliiska soomaaliyeed uu yeelanayo ayuu yeelanayaa ciddii la timaada wanaag iyo horumar inta tababarka uu socdona waxay ku xidhan tahay madaxda gacanta ku haysa macallimiinta maamulayso waxay ka soo bixiyaan ma doonaya inaan ka hor dhaco laakiin waxaan rabaa bis inaan daaha ka qaado qof walba wuxuu shaqaysta inuu helaayo in fursadda loo simin yahay dhammaan gobollada inay kasoo qayb geli karaan waxaan kaloo rabaa inaan halkaa ka iftiimiyo marka aan shanta cisho raadiyo muqdisho labadii bish markay gelina shan cisho aan qabsannay shantan cisho ma ahan qoristaa ku dhammaanayso ogeysaska la bixin ayay ahayd laakiin dadka soomaaliya waxaan sheegaynaa fourteen days oo hadda naga dambayso fursadaan siinaynaa anoo ku hadlaya afka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo talixigeennada ee kaygaba waxaan rabaa inaan adiga aqiijiyo afar iyo toban cisho oo maanta ka dambayso fursaddan waa idiin furan tahay qofkii gobolka imaanayana waa kasoo gaari karaa qofkii dalalka dariska imaanayana waa kasoo gaari karaa qofkii xamar joogana waa kasoo gaari karaa waa fursad ay uusan yihiin ma doonayno in la yidhaahdo waktiga ayaa nagula cariiray xilligii la sheegay waktiga wuu gaabnaay waxaa loo faa'iidaynayay dad gaara in la yidhahdo ma rabno waxaan codsanaynaa inaan dhaliil laiska sheegin ceebna laiska sheegin fursaddaas waa loo sameeyahay in laga soo qayb galo insha allahu ilaah idinkiis waxaana lagu shaqaynayaa xafiiska generaal kahi akademiyada booliiska generaal kahi ekes school booliisi oo ku yaalla degmada xamaar jajab kuna dhow dekadda weyn ee muqdisho dadkaan aqoona rabaa saasaan aan ugu sheego waad mahadsantihiin shirkeena jira intaasu ku saabsanay
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya anka tahifayla xafaayad junuuna iyo halka weliba inhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusoo biyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
waayahay dhegeystayaal la guutaan wali baantaa kaaf meera barnaamijka kulunka warsan oo numada siin ku ah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuliba asaari waan siin diraysa akhiyaaraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka inta barnaamijkun barnaamij lamada reedon kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka booyaasin kutabaqsidaasiyo hamiini wade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu